halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aanu ku rogrogayno baalasha kitaabka bibaleka uu ka kooban yahay haddii uu ahaan lahaa kutubtii axdigii hore ama kuwa axdiga cusub waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan horay idiinku sii wadaynaa dhegaystayaal warqaddii koowaad ee rasuul butros rasuul butros waxa uu ka hadlayaa mahadooyin culus oo ay ka mid tahay waxbaridda khusaysa kuwa ilaah doortay intaan dunida la uumin waxaana uu rasuulku leeyahay sida ku qoran aayadda labaad ee cutubka koowaad oo leh oo lagu doortay aqoonta ilaaha aabbaha ahuu hore u sii ogaa oo quduus lagaga dhigay ruuxa xagga adeecidda iyo rusheynta dhiigga ciise masiix
Shake it so and you
markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay emeeriska cutubka koowaad aayadda toddobaad markaasoo rasuulku uu lahaa si loo tijaabiyo rumaysadkiinna oo aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba-a inkastoo dab lagu tijaabiyo markaasaa laga helaa mahad iyo ammaan iyo cizo markii ciise masiix la muujiyo waxaan haddaba isla aragnay in butros iminka ka hadlayo waxyaaba qaali ah waxaana la yaab noqotay in nin butros la mid a oo kalluumaysta ah uu ka hadlo waxyaabo qaali ah maxaa wacay noloshaas ma uusan garanaynin ninkan kalluumaystaha ah waxaana rasuulka oo iminka aan ahayn kalluumaystihii hore laakiin uu wado ruuxa quduuska ah ayaa kala garanaya waxyaabaha qaaliga ah iyo waxyaabaha aan qaaliga ahayn waxaana rasuulku uu iminka leeyahay waa in la tijaabiyo rumaysadkiinna oo aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba-a inkastoo dab lagu tijaabiyo waxaana rasuulku iminka uu leeyahay waa in la tijaabiyo rumaysadkiinna oo aad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba-a inkastoo dab lagu tijaabiyo haddaba marka dahabka la helo waxa ay ku shubaan kuwa dahableyda ahu weel dab lagu guduudiyey ujeeddaduna ma ahan in dahabka la burburiyo laakiin waa in dahabka la sifeeyo marka dahabku uu dhalaalo waxaa meel isugu imanaya dahabkii saafiga ahaa waxaana kol dambe aanu arki doonaa rasuul boolos oo tusaale inagu siinaya sida dahabka loo tijaabiyo iyada oo taa uu u isticmaalayo ama uu la barbardhigayo silaca soo wajahaya masiixiyiinta markii ay ku joogaan tubta masiixa waxa uu leeyahay iminka waa layna soo furtay oo welibana laynaguma soo furan dahab iyo qalin waxaase laynagu soo furtay waxyaabo ka qaalisan dahabka iyo weliba qalinka waana dhiigga ciise masiix markii ilaah ina tijaabiyo haddaba waxa uu ina dhex gelinayaa xiisado daran sidaana u samayn maayo inuu ina baabi'iyo ama inuu ina waxyeeleeyo wuxuuse sidaa u yeelayaa inuu inaga dhigo sida dahabka saafiga ah oo kale taasina waa sida aynu ku dambaynayno oo waxaynu noqonaynaa masiixiyiin khaalisa oo aan inaba u dhicin xiisadaha daran ee nolosha haddaba saaxiibayaal tijaabada ama xiisadaha daran ee nolosha waa waxa horumariya dabiicadaha qofka masiixiga ah markaa nina yaanu hadal aan soconaynin idinku beerlaxawsan runtuna waxa ay tahay in aniga iyo adigaba aynan dhammayn oo kaamilnimo aynaan ku gaari karin xooggayaga iyo camaladayada waa inaynu si hoosaysa oo aan qab iyo kibir lahayn ilaah ugu soo dhowaano innaga oo garanayna inaynu dembiilayaal nahay masiixana wuu ina badbaadinayaa ilaah wuxuu inagu badbaadinayaa nimcadiisa inoo soo maraysa dhiigga ciise masiix wuxuu doonayaa in noloshiisa laynaga dhex arko wuxuu isku taxluujinayaa inuu taa inagu baro xiisadaha daran ee noloshayada la soo gudboonaada ilaahna wuu ina soo dhoweynayaa haddaba waxaan idiin sheegayaa inaan la arkaynin si kale ee qofka uu ugu gaamurayo masiixa haddaanay jirin xiisado daran oo noloshiisa la soo gudboonaada waxa keliya oo aynu ku gaamuraynaa waa xiisadaha lagu tijaabinayo rumaysadkayaga ee ilaah inoo soo diro waxaa rasuulku leeyahay sida ku qoran aayaddii toddobaad markii ciise masiix la muujiyo waxaan markaa rumaysanahay markii masiixu muuqdo inaynu ilaah uga mahad celin doonno xiisadihii soo wajahay noloshayada waxba aynu jeclaysan doonnaa oo aynu isku odhan doonnaa maxay xiisaduhu inoogu badan waayeen maxaa waay waxaynu arki doonnaa sida xiisaduhu ay hortiisa ugu ahmiyad weyn yihiin bal waxaad ka fekertaa xiisadihii ay soo mareen rasuullada sida simoon butros rasuul bawlos iyo weliba rasuulladii kale waxaa markaa rasuul butros uu garanayay in la qodbi doono oo weliba dhibaatooyin culusina ay horyaallaan waxaana uu iminka leeyahay xiisadaha waxaa inooga soo bixi doona hadiyado ka qaalisan dahabka iyo qalinka waana waxa aynu dhowri doonno ama aynu sugayno waa hadiyadahaas ilaah bixin doono kuwa aynu diiradda saarayno iminka haddaan markaa dib ugu soo noqonno meeriska cutubka koowaad ayaan horay idinku sii wadayaa dhegaystayaal cutubka oo aan idiin akhriyayaa aayadda siddeedaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan isaga ma aydin arkin waadse jeceshihiin hadda inkastoo aydnaan arkin waad si rumaysan tihiin oo waxaad oo ku faraxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh haddaba aayaddaasu waxa ay inoo tahay innaga wax weyn xusuusu haddaba in rasuul butros uu la socday ciise masiix saddex sannadood haddaba saddexdaas sannadood waxa uu la kulmay dibudhacyo fara badan oo mararka qaarkood sayid ciise masiix ayaa isaga canaanan jiray maalin maalmaha ka mid ah ayaa sayid ciise masiix waxa uu xertiisa quraac ugu diyaariyey xeebta badda galilii waxaa raggaa ka mid ahaa butros oo waxa ay kula noqon kartaa haddii aad qisada butros akhriso in butros uu ku xadgudbay ciise masiix waxaana markaa ay kula noqonaysaa in sayid ciise masiix uu ku odhan lahaa butros war nin lagu kalsoonaan karo ma tihid maxaad ii dafirtay haatan dabadeed dhinac baan iska kaa marinayaa oo waxba kuu dirsan maayo habase yeeshee sayid ciise masiix sidaa kuma odhanin butros wuxuuse ku yidhi simoon inay yoonisow ma ay jeceshahay haddaba ninkii ugu hadalka badnaa xirta oo ugu dhaadhaca badnaa ayaa iminka la dejiyey oo waxa uu helay ruuxa quduuska ah oo isaga u noqday dejiye ugu dambayntiina waxa uu masiixa ku yidhi sayidow waad garanaysaa inaan ku jecelahay markaasaa sayid ciise masiix ku yidhi idahayga daaji waxaa markaa uu ahaa butros kii dadka ku wacdiyey khudbaddii ugu horreysay ee dad badan isku mar lagala hadlo wax ku saabsan masiixa maalintii bentecost iminka waxa uu butros kugu leeyahay isaga ma aydin arkin waase jeceshihiin waa ruuxa quduuska ah ee ilaa waxa hubaal niyadaheenna uga dhigaya masiixa saaxiib taasi waa qarsoodiga nolosha masiixinimada markii aynu masiixa jecelnahay wax kastoo kale way inoo hagaagayaan haddii markaa qofi aanu jeclayn masiixa wax caawiyi karaa qofka ma lahan xitaa haddii maal badan uu helo mar waliba waxbaa ka dhimanaanaya welibana masiixa kuu dhiiban maayo idaha ama aan idhaahdo xubnaha wehelnimada oo rasuul butros ayaa waxa uu leeyahay isaga ma aydin arkin waadse jeceshihiin hadda inkastoo aydnaan arkin waadse rumaysan tihiin oo waxaad ku faraxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh miyaanay taasi ku farxad gelinaynin saaxiib miyaadan markaa masiixa jeclayn mise waxaad rumaysan tahay xeerar iyo diimo ficila laakiin aan shaqaynaynin waxaan markaa saaxiib kuu sheegayaa in masiixa wax lala barbar dhigo aan la arkaynin simoon butros aad buu u jeclaa masiixa bawlosna aad buu u jeclaa oo cid welibo isaga u adeegtana way jeceshahay waxaana aniga aan rajaynayaa in kuwiinna haatan maqlaya wacdiga inaad bilowdeen inaad masiixa jeclaataan waxaan rajaynayaa in adiga qudhaadu aad iminka jeceshahay isaga haddii aad masiixa jeceshahay ee dhibaatooyin badan ayaad ka gudbaysaa waxaana laga dheeraanayaa xurguf weliba ee qoyska soo gelaysa maadaama lamaanayaashu ay jecel yihiin masiixa isaga ayaa hagaajinaya xiriirka qoyska waa wax la yaab leh sida jacaylka masiixa uu niyadaheenna isugu xidho waa kuweenna masiixiyiinta ahe haddaba maahan oo keliya in xiriirka masiixu uu gacan ka geysanayo qoyska oo keliya xitaa wehelnimada gacan buu ka geysanayaa jacaylka masiixa waxa uu isku soo dhoweeyaa rumaystayaasha wuxuuna jacaylka masiixu gacan ka geysan karaa xiriir waliba ee aad bulshada la leedahay waase haddii aad masiixa si weyn u jeceshahay ugu dambayntii waxa uu rasuul butros ku leeyahay aayadda siddeedaad oo waxaad ku faraxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh inaad markaa masiixa jeceshahay waxa ay farxad gelinaysaa niyaddaada saaxiib ma waxaad tahay mid faraxsan maanta mise niyadjab iyo qoomamo ayaa ku haysata waa qasab in farxaddaadu buuxsanto haddii aad masiixi tahay waayo waxaad ka mid tahay wiilasha boqorka oo waxaad leedahay dhaxalku sugaya oo aad heli doonto maalin maalmaha ka mid ah war maxay wanaagsan tahay inaydun noqotaan wiilashiisa iyo gabdhihiisa haddaan meeriska cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros horey idiinku sii wadno ayaa waxaa aayadda sagaalaadi leedahay sida tan waxaadna helaysaan waxa rumaysidkiinnu ku dhammaado oo ah badbaadada naftiinna nabaadiinada ilaah ayaa waxa ay ahayd mowduuca waxyiyada kitaabka axdigii hore markaana nebiyadii iyo rasuulladiiba waxa ay ka markhaati kaceen xaqiiqda iyada ah war maxay dhiirigelin u tahay kuwa kala firdhay oo u silcayey rumaysadkooda waxaannu iminka soo gaarnay haddaba maadada khusaysa silica iyo waxa qorniinku uu ka leeyahay haddaan arrinkaa isaga ah idinka akhriyo qorniinka ayaa waxaa rasuul butros leeyahay iminka sida ku qoran warqadiisii koowaad aayadda tobanaad oo leh nebiyadiisii sheegay nimcada idiin imanaysa waxa ay doondooneen oo aada u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas haddaba waa dhab in nebiyadii oo dhan ay sii sheegeen badbaadada imanaysa haddaan horey idiinku sii wado haddaba cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros ayaan iminkana idiin akhriyayaa aayadda koob iyo tobnaad oo waxa ay leedahay waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba iman doona nebiyadii waxa ay ka sii hadleen silica masiixa qabsan doonaa iyo nimcada ilaah waxaana ay ku qoran tahay kitaabkii ishaaciya ah cutubka saddex iyo kontonaad iyo kitaabka zabuurada cutubka labaiyo labaatanaad iyo weliba meelo badan oo ka mid ah qorniinka waxaa kaloo rasuul butros leeyahay iyo ammaanta imanaysa taasoo horay loogu sii sheegay kitaabkii ishaaciya ah iyo zabuurka shan iyo afartanaad nebiyadii oo dhan waxa ay ka hadleen silicii masiixa iyo maxbuusnimada iyo ammaanta imanaysa marka masiixu dunida u yimaado sida boqor oo kale oo uu dhulkana ka taago boqortooyadiisa waxaa kaloo rasuul butros leeyahay wakhtigii ruuxii masiixa oo iyaga ku jiray oo u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono waxaa taasu inoo sheegaysaa in nebiyadii axdigii hore lahaayeen ruuxa masiixa oo ka dhex hadlaya waxaana warbixinadaasu ay ku badan yihiin hadalladii ilaah oo waxaa laynoo sheegayaa in kitaabka axdigii hore uu ku ahaaday ruuxa ilaah oo kuwii qoray waxa ay ku qoreen ruuxa masiixa waxa ay qorayeen waxyaabo ayan iyagu qudhoodu garan karaynin waxa ay bareen macaaniga oo rasuulkuna waxa uu leeyahay waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba iman doona waxaa kitaabka axdigii hore ku qoran meelo badan oo looga hadlayo silicii masiixa iyo meelo kale oo looga hadlayo maxbuusnimada masiixa markii uu la yimaado boqortooyadiisa imanaysa wakhtiga zabaanka waxaa laysku xiray nimco iyo ammaan oo iyaga waa nebiyadii hore eh way ku adkayd inay fahmaan tusaale ahaan ishaaciya waxa uu cutubka saddex iyo kontonaad ku qoray silicii masiixa dabadeedna waxa uu cutubka koob iyo tobnaad ku qoray imaanshaha masiixa oo isagu ku imanaya dunida awood oo welibana ka taagaya boqortooyadiisa haddaba waxa ay u muuqataa in labada cutub ay isxaglinayaan haddii ay ka hadlayaan masiixa waxaana ay nebiyadu isku taxluujin jireen in ay iswaafajiyaan si dadku ay hagaag ugu arkaan waxyiyada haddaba nebiyadii waxa ay wax sii sheegeen wakhtiyo dheer waxaana ay arkeen laba dhacdo laakiin haddana ma ayan garanaynin inta u dhaxaysa waa imaanshaha hore iyo kan dambe ee masiixa haddaba dhegaystay aniga iyo adigu waxaynu iminka nool lahay wakhti u dhexeeya markii la silciyey oo lasoo dhaafay iyo wakhtiga masiixa la ammaani doono oo imanaysa wakhti mustaqbalka ah marka waxaad awoodi doontaa inaad fahamto waxyiyada khuseeya mustaqbalka iyo madax bannaanida ama weynaanta masiixa haddii aad u eegto sida laba dhacdo oo u dhexeeya wakhti aan la garanaynin imaanshaha koowaad iyo imaanshaha labaad ee masiixa wakhti baa u dhexeeya aan la garanayn laakiin mar ay noqotoba masiixu wuu imanayaa haddaba nebiyadu waxay arkeen labadan wakhti oo kala duwanaa laakiin maadaama ay kor ama dusha ka arkeen waxa ay la noqonaysaa inay isku dhow yihiin laakiin wakhti baa u dhexeeya waxa uu nebi ishaaciyaah dusha ka arkay silica masiixa waxaa kaloo uu arkay ammaanta masiixa haddaba maahan aragtiyo iska soo horjeeda ama iscaglinaya wuxuu arkay labadaa goor laakiin labadaa goor way ahaanayaan oo horay baa loo arkay silicii masiixa oo isagu dunida ayuu yimi waxaana uu dembiyadeennii u bixiyey dhiiggiisii qaaliga ahaa ama nafsadiisa waxaana imanaya wakhti markaasoo sayid ciise masiix uu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida waxaan markaa hubaa inay jireen kuwo wakhtigiisii ama wakhtigii nebiyadu ay dadka waxbarayeen odhanayey taasu suuragal maahan ha yeeshee innagu waxaynu garanaynaa in masiixu dunida yimi oo welibana uu bixiyey dembiyadeennii waxaana soo yaraanaya haddaba afogaanshihii wakhtiga u dhexeeya kan kiniisadda iyo kan boqortooyada waxa uu sayid ciise masiix ka soo tegey wakhtigii sili ciise waxaana uu ku sii jeedaa wakhtiga uu qaadanayo carshiga oo ah wakhtiga ammaanta iminka innaguna waxaynu nool nahay marka ciise masiix uu ku sii jeedo carshiga ammaantiisa haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka koowaad ee warqaddii rasuul butros ayaan iminka idiin akhriyayaa aayadda labiyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo waxaa iyaga oo loo muujiyey inaanay iyagu isugu adeegin waxyaalaha laakiinse idinkay idinku adeegeene oo waxyaalahaas waxaa idin ogeysiiyey kuwii injiilka idinkaga wacdiyey ruuxa quduuska ah ee jannada laga soo diray waxyaalaha oo ay malaa'iguhuna jecel yihiin inay fiiriyaan haddaba rasuulku waxa uu leeyahay waxaan iminka innaguna idinku wacdiyeynaa isla wixii nebiyadii hore dadka ay ku wacdiyeen tan kala duwanaanshaha keenaysa ee rasuullada iyo nebiyada ay ku kala duwan yihiin ayaa waxa ay tahay in rasuulladu ay garanayeen waxa ay ka macno tahay silica masiixa laakiin nebiyadii hore dusha unbay oo wax waliba ka arkayeen laakiinse uma xaqiiqsanayn maxa wacay iyagu ma noolayn ama sooma gaarin wakhtiga marka masiixu ku silcayo isku tallaabta rasuulladuse goobjoog bay ka ahaayeen siday u badnaayeen waxa ay ogaayeen in masiixu isku tallaabta ugu dhintay dadka oo dhan marka uu leeyahay rasuul butros waxyaalaha oo ay malaa'iguhuna jecel yihiin inay fiiriyaan ayaa taasoo ay ka macno tahay in malaa'iguhu ay dusha sare iyaguna ka eegayaan oo ay leeyihiin war innagana maxaa fariimaha laynoogu soo dhiibi waayey waxaan markaa xusuusanahay in xitaa malaa'iguhu ay ka qayb qaateen oo ay fariinta injiilka iyaga qudhooduba soo gaarsiiyeen shakhsiyaad kala duwan malakul jibriil waxa uu soo gaarsiiyey fariinta dhalashada masiixa maryama waxaa kaloo uu u yimi malakul jibriil sakariyas oo waxa uu u sheegay in isaga iyo xaaskiisu ay heli doonaan wiil kaasoo noqon doona mid masiixa dadka u sheega oo welibana u muujiya welibana waxaan hubaa in jibriil uu jeclaan lahaa inuu dunida yimaado oo uu inagu booriyo waa kuweenna masiixiyiinta ah inaynu horay u sii wadno hawsha wacdiiska markaa waa dhab in malaa'iguhu ay jeclaan lahaayeen inay ka qayb qaataan baafinta akhbaarka injiilka haddaba ilaah wuxuu raalli ka noqday in dadku ay isgaarsiiyaan injiilka masiixa marka haddii masiixi aad tahay adiga dhegayste waxaa kugu dhex nool ruuxa quduuska ah oo kugu hogaaminaya waddooyinka masiixa waxaana rasuul boolos arrinka u faahfaahinaya masiixiyiinta sida ku qoran warqadiisii reer roome cutubka sideedaad aayadda sagaalaad oo waxa uu leeyahay laakiin idinka kuma dhex jirtaan jirka ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah idinku dhex jiro laakiinse nin hadduu ruuxa masiixu uusan lahayn dee kaasu kiisii maahan haddii markaa aad tahay nin masiixi ah waxaa kugu dhex jira ruuxa quduuska ah iminka miyaad garanaysaa waxa malaa'iguhu kuu samayn karaan oo aanu ruuxa quduuska ahi kuu samayn karin maya waayo waxaannu nool nahay wakhti ruuxa quduuska ahu uu howsha qabanayo waana wakhtiga nimcada marka ruuxa quduuska ah ee ilaah uu qaadayo waxyaalaha masiixa oo uu dabeeto inuu muujinayo haddaba maxaynu yeelaynaa inta aynu ku dhex jirro wakhtiga nimcada maadaama aan malaa'igo la arkaynin iyo weliba nebiyo bal aynu eegno waxa rasuul butros inagula talinayo sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub waxaa markaa qorriy ku leeyahay sida tan haddaba isku giijiya guntiga ammaankiinna dhug u yeesha oo aad u rajeeya nimcada laydin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo wuxuu leeyahay rasuulku guntiga ammaankiina giijiya waxaana uu ula jeedaa in kuwa daalan oo xagga qalbiga ka daalay ay waxsi ka noqon karaan marka waxa uu doonayaa maadaama socdaalku dheer yahay in guntiga dhiisha laysaga dhigo waa xagga fikirka eh si markaa kuwa socotada ah ee injiilka masiixa qaatay ayan u daalin inta ay socdaalka ku jiraan waxa uu markaa rasuulku isticmaalayaa halkudhegyo ay garan karaan dadkii maalmihiisa oo weliba innaguna waynu garanaynaa waxa ay ka macno tahay in guntiga dhiisha laysaga dhigo
balse garan mayno waxa ay ka macno tahay in guntiga dhiisha la isaga dhigo xagga fikirka habeen dambe ayaanu meeriska cutubka iyo weliba faallada halkii idinka sii wadi doonaa haatanse aynu wada dhegaysanno qasaa'idkan
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin